waxaana lagaga hadlay arrinta masiibadii ka dhacday gobolka hiiraan oo maalin dhaweyta oo uu saaray guddoomiyaha uu u saaray guddi waxay ka mid ahayd ajendaha lagaga hadlayay guddiga joogtada uu maanta warbixintii uu guddigaas usoo gudbiyey guddiga joogtada uu soo gudbiyey runtii arrintaasi oo aada iyo aada maaragtay maxaan ku idhahdaa uu iskugu xilqaamay in golaha aqalka sare uu ka qayb qaato taakulaynta dadka masaakiinta ee dhibaatada soo gaadhay qayb ahaan wixii uu ka qayb qaadan karana aqalka sare inuu maaragtay maxaan ku idhahdaa uu ka qayb qaato masiibadaas ka dhacda meesha waxay ka mid ahayd ajendahii lagaga ajendihii lasoo gudbiyey ee guddiga uu soo gudbiyey maanta lagaga doodayay guddiga joogtada ah waxaa kaloo oo guddiga joogtada ah ajendahiisa ka mid ahaa arrimaha amniga amniga guud iyo amniga aqalka sare ama xaruntan ay degan degan yahay golaha aqalka sare runtii hal sano iyo bar baan soo joognay waxaan dareemaynaa inay golaha meesha uu degan yahay inaysan ahayn sidii aan rabnay inaysan ahayn marar badan bayna nagu soona noqotay arrinta amniga waxaan dareemaynaa wax yar ay jiraan in la xoojiyo amniga xarunta taasaa ka mid ahayd